waxbarashada habka online-ka waa nidaam waxbarasho oo lagu qaato internet-ka iyadoo la adeegsanayo kombiyuutar taleefan casri ah ama qalab kale waxay si gaar ah u faaftay sanadihii u dambeeyey gaar ahaan xilliyadii xayiraadaha cudurrada iyo marka fasaladu caadiga ah ay adkaadaan ardadu waxay wax ku baran karaan meel kasta iyo wakhti kasta taasoo ka saarta caqabadda masaafada waxaa jira arday ku nool jowhar kuwaasi oo wax ku barta hab online ah kuwaasi oo u arkaa in ay leedahay faa-iidooyin ay ka mid tahay dhanka fursadaha waxaana loo arkaa mid muhiim ah qaar ka mid ah barayaasha jowhar ayaa sharaxay ahamiyadda waxtarka ay leedahay waxbarashadan iyo caqabadaha ku gadaaman runtii dhallinyaradu inay wax bartaan oo online-ka ay ka bartaan faa'iido weyn waxay ugu leedahay tusaale waxaa laga yaabaa qofkan asigoo jooga meeshiisa ama howlihiisa gaarka wato inuu waxbarashadii uu helo oo certificate ku qaato oo online-kii buu buuxiyo oo maxaa la dhihi jiray waxbarashiisii meesha uu ku wato qofka dhallinyarada ah inta badan waxaa waaye inuu awoodi waayo laga yaabaa inuu galas xaadiro inuu awoodi waayo in maxaa la dhihi jiray sidoo kaleento oo maxaa la dhihi jiray oo meeshii viigii iska bixiyo laakiin qofku haddii oo online wax ku baranayo waxaa laga yaabaa in viiga uu u yaraado in maxaa la dhihi jiray wakhtigiisina gelina uu shaqaysto wati wakhti ka midna oo galaaska uu xaadiro asigoo online ah online ahaana ka xaadirayo waa mahadsantaa faa'iido marka lo waxbarasho dhan faa'iiday leedahay marka laga reebo midaan online-ka online-ka runtii sina faa'iido uu leeyahay sina waxa weeye faa'iido uma lahan sida saxda faa'iidada markaan soo qaadano qofka asigoo xarumihiisa shaqada jooga laga yaabaa inuu galaas xaadiro uu cashirkii wixii duruusta meesha ka socotay uu la socdo taas faa'iiday uu leedahay midda khasaaraha laftigeed waxa waaye laftigeeda ee dhanka kale marka laga fiiriyo runtii waa dareemi kartaa macalinku hor joogo oo maadadii ku siinaayo maxaa lihi jiray ku kontaroolaayo wakhtiga iskuulka aa soo gashay iyo wakhtiga aa ka baxday waxaa dhan la socdo iyo ardaydii aa wada fadhiso saaxiibada ah aad aqoon karoos samaynaysaan iyo midkan maxaa lihi jiray online-ka marka mar kastaba adiga waxaa inta badan dhifish ku yimaada kan online-ka si marka loo fiiriyana waxa waaye waa khasaaro oo maxaa la dhihi jiray inta badan waxaa laga yaabaa cashiradii toos inaad u qaado weyso si marka laga fiirina waa faa'iido adigoo waddankaaga joogo ama shaqadaada joogo waa qaadanaysaa waa formal iyo non formal
dhallinyarada horta online-ka wax ku barato faa'iidada ay leedahay midaan online-ka waxa waaye kuwa shaqeeyo iyo kuwa aanan shaqaynin inay wax ka bara karaan mid waa taas
waxbarashada online-ku waxay sare u qaaday helitaanka aqoonta gaar ahaan meelaha fog iyo dadka shaqeeya si kastaba ha ahaatee waxay u baahan tahay inay isku xirnaadaan macalimiinta iyo ardayda si waxbarashadu ay u noqoto mid tayo leh